أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanuu wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faareebka dhammaantiin waxaannu idin leennahay ciid wanaagsan caawa waxaan barnaamijka ku soo gudbin doonnaa diyaargarowga ciidda ee wilaayaadka islaamiga ah qaar ka mida wariyaasheenna ayaana faafreebka caawa nagala qaybgeli doona waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka intaan guda gelin diyaargarowga ciidda waxaan idiin soo gudbin doonnaa war ka soo baxay maktabka qadaha maktabka qadaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xaqiijiyey dhalashada bisha shawaal kun afar boqolafartaniyo shan laga arkay wilaayaadka islaamiga bayaanka ka soo baxay maktabka qadaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu sheegay in dad muslimiin ah oo ku dhaqan wilaayaadka galgaduud hiiraan shabeellada dhexe baay bakool iyo gado ay arkeen dhalashada bisha shawaal deegaanada laga arkay bisha shawaal ayaa waxaa ka mid ah degmada runurgood ee wilaayada shabeellada dhexe degmada ceelgaras ee wilaayada galgaduud degmada rabdhuure buurdhuxunle ceel ansaar iyo lagalaay oo dhammaantood ka tirsan wilaayada bokool deegaanka heesow ee hoostaga degmada ufurow ee wilaayada baay iyo deegaanka tuulo barwaaqo ee wilaayada gado sidoo kale bisha ayaa laga arkay deegaano hoos yimaada degmooyinka halgan iyo beledweyn ee wilaayada hiiraan dadka laga xaqiijiyey dhalashada bisha shawaal ayaa waxaa ka mid ah culimo mas-uuliyiin ka mid ah maamulada islaamiga ah iyo ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furumaha laga difaacayo ku dhaqanka shareecada islaamka sidaa daraaddeed maktabka qadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si rasmi ah u iclaamiyey in maalinta beri ah oo arbaca ay tahay ciidulfitri bayaanka ka soo baxay maktabka qadaha mujaahidiinta ayaa dadka muslimiinta ah loogu hambaliyeeyey ciidulfitriga waxaana loogu baaqay inay dadka masaakiinta ah caawiyaan farxadda ciidana la qaybsadaan waa hagaag dhegaystayaal markanna waxaan eegi doonnaa diyaargarowga wilaayaadka caawa iyo maalinta ciidda waxaan u baaqayaa walaalkeen cismaan axmed dhuubow iyo diyaargarowga magaalada jilib haya cismaan ciid wanaagsan walaalka faysal mahad soomaali taqabal allaahu mina wa minkum saalix alacmaal kullu caam wa antum bikhayr dhammaan ummadda muslimiinta ah meel kastoo ay joogaan waxaanu leenahay ciid wanaagsan caawo waa habeenka koowaad ee munaasabadda ciidulfidriga amaba kowda bisha shawaal kun afar boqol afartan iyo shan hijri soomaaliya waxaan ku suganahay bartamaha magaalada jilib xarunta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe runtii magaalada jilib waxaa lagu yaqaanaa bulsho aad u fara badan oo runtii marka la gaaro waqtiyadan oo kale ama ciidaha ama munaasabadaha caawo marka waxa ay ka mid tahay habeenadaas hadda aan kula hadlayo goobaha sida gaarka ah loo qurxiyey haddii ay noqon lahayd kulanka shareecada sidoo kale beerta shareecada waxaa sidoo kale aad loo qurxiyey oo iyagana goobaha ee dadka aad ku soo jiidanaya ka mid ah meelaha isgoysyada ah boorar aad u qurux badan oo ka tarjumaya ciidda iyo weliba sidoo kale ee munaasabadeeda ciidulfidriga boorarka qaarkood runtii waxaa ku qoran ciid wanaagsan taqabal allaahu mina wa minkum saalix alacmaal sidoo kale borarka waxaa ku qoran wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ciid wanaagsan ciid mubaarak haye caawa habeenka koowaad ee munaasabadda ciidda een soo dhowow waan dhowahay walaal waan ageen ku dhowahay sugannahay hadda waxaan ku suganahay kulanka shareecada ee degmada Jilib ka warran wilaayada suuqada iyo beerta sidii loo qurxiyey wallahi ma sha Allah aad bay u qurux badan tahay mabruuk baan leenahay dadka dadweynaha ku Aa, nool marka muslimiinta aad ay ugu faraxsan yihiin aad bay u faraxsan yihiin farxadana dhammaan muslimiinta caalamka oo dhan way nala faraxsan yihiin waxaan leenahay insha allahu tacaala kullukum kullu caam wa antum bikhair insha allahu tacaala ciid wanaagsan inkastoon dareemayno walaaleenna reer falastiin
inay dhibaatada iyo waxa haysta inkastoon dareemayno meelo badanoo muslimiinta lagu dhibayo haddana sidaa iyo kadaalika ilaahay subxaana watacaala gallada iyo nimcada uuna siiy waan ku faraxsannahay taqabal allaahu mina wa minkum saalix alacmaal ciid wanaagsan ciid wanaagsan wallaahi haddeer waxaan ku sugnahay kulanka shareecada ama beerta shareecada sidii markaas hadda loo dhihi lahaa caawa dee muslimiinta nala waa faraxsannahay ciid wanaagsan waa meeshana ciid had- siday hadda ciid u tahay dee waa bidhaantaa kusoo jiidinaysaa quruxda.
iyo quruxdaad bidhaantaada kusoo jiidinaysaa haddee wax lasoo koobi kara maaha ciidda caawa aan arkayna Anna me- ama meeshaan joogno jubbada dhexan haddaan joogaa degmada jiran wala sii joogaa ma dee wax lasoo koobi kara maaha dareenkayga caawa aad buu aad buu fooqol fooq u yahay aad iyo aad wabilaahi towfiiq wasalaam calaykum muslimiinta maxaa leedahay marka dadka muslimiinta waxaan leeyahay ciid wanaagsan nagula ciida haddii ilaahay raalli ka noqdo ciidaan ciideedan samaysamo allah nagu gaarsiiye gaaladana allah inaga jabiyo aad iyo aad kullu caam wa magaalo antum jili marka waa xilli roobaad waa xilli qurux badan waxay ku soo aaday ciidan iyadoo jawiga aad u qurux badan yahay khayrun. jooga iyadoo aad u qurux badan yahay ku soo aaday ciidaan ciid lamid ee mana soo miran ama dhihi karaa hadda maanta kuleeto Eh, quruxdeed Ma- quruxdeed maanta hadda caawa ii Iyo muuqdo iyo bulshada bulshada faraha badan wax isoo maray ma waahaba wa kaa ma sha allah wabilaahi towfiiq wasalaam jazaak allah khayr aad u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa ما شاء الله ما شاء الله تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال الحمد لله الحمد لله hadda xaggeen ku sugan nahay hadda waxaan ku sugannahay ee, kullanka shareecada ee gaar ahaan argada aargadaan ku sugannahay hadda maa sha allah si fiican Marka- ciidda ka waran iyo diyaar garowga magaalada ka waran wallaahi shucuurta aad ay u kacsan tahay magaalada quruxda iyo weligay tan oo kale ma arag aan isdhihi karaa ma fahant waxaa waaye caadi maha caadi maha waxaa dadka waa magaalada cawada waa shidan tahay nadiif waay ma sha allah Ha.
aad loo faraxsan yahay aadaa loo faraxsan yahay waa bashaalayna ma ma sha allah jili baana joogtaa jili waana hore ma joognaa ciidi jirta sadda ku waraysa maya markii igu horreysay waay xaggee ka timid hadda adiga markii hore ani xamaraa ka imaada xamara ka timid haa ciidan halkaana soo aaday ciidan halkan waa hadda soo kugu horreysa miya hadda igu horreysa waa gartay Saas.
ka waran quruxda magaalada jilib iyo ciidda ka waran iyo xamar iyo inta yaa ku- yaa yaa fiican haddii lisku fiiriya inta muu dhow yahay xam- intaa ka fiican intaa ka fiican haa markii hore xamara ku ciidi jirta xamaraa ku ciida jiri waa gartay hadda intaa jooga hadda jilib baa ku ciidaysaa jili waa ku ciida maanta qoyskaaga la ciidaysaa mise hadii la soo ciiday qoyskii yar ciida ayaga dhan bay intay soo ciideen Haa.
ciiddaa soo baxdeen miya ciidda oo soo baxnaa ما شاء الله هاي سودو ولا الاندلس سودو waa dhowe walaali maasha allah هاي وحيوان محاوة ودد walaal waxyaabahan waa nidaamkii loogu talagalay ciidda iyo wilaayada cusub aan ugu talagalnay weeye muxaafadatu jilib fi wilaayati jubal wusta lajnada tandiimka iyo waxaa waay bogaadinta ciidda tahniyatu ciidul fidr almubaarag weeye markii idaacaddan waxaa waay waan salaamaya si fiican u salaamaya walaalahan wariyaha allah noo xifdiyaan leh مرك واحد محاوة تلقى waxaan waxaa loogu talagalay een, aqsaan fara badan waaye Micnaha, micnaha.
tiimka shaqaynayana qayb qaybuu leeyahay qaybna ardayda macaahid iyo madrasada iyo dugsiyada loogu talagalay qaybna waxaa weeye waxaan ugu talagalnay waxaa weeye Aad ay ardayda fara badan yararka aad ay fara badan yihiin noocyo kala duwan kuwa raayada tawxiidka ku qoran baa jirto reeto sawdaa bes ku sawiran ayaa jiro markiina Waa nidaam micadaas cusub, wey markii ugu horreysay.
nidaam cusub oo laga tallaabsaday badan baa weeye u samaysay.
wilaayada ugu talagalay wilaayada cusub baan kusoo dhaweynaynaa insha allah وقرتي waa kaa ياتين دد Ee, sida aad dareemaysaan dhammaan dadka muslimiinta ah waxay caawa aad ugu faraxsan yihiin munaasabadda ciidda sidoo kale ee, wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ee cusub ee runtii nidaam ka duwan nidaamyadii hore oo aad u qurux badan ayay u samaysay bulshada waxaana ka mid ah een, fariiqyo kala duwan oo u shaqayn doona nidaamka ciidda Een, waaliga een, sheekh cali darwiish oo aan goordhow la hadlay wuxuu ii sheegay in wilaayadu ay ku jirto diyaargarowgii ugu dambeeyey een, maalinta berritan ay tahay ee maalinka koowaad ee munaasabadda ciidda Ee, runtii ee, sidoo kale ee, waxaa dadka ee, loo sheegay oo la faray in saacaddu marka ay tahay saddex saac oo subaxnimo ay dadka salaada dukun doonaan halkaas ayaan ku sugannahay kulanka shareecada Ee, soomaaliya oo markaana ee, waxaa ee, dadka ee, lacago u qeybinaya ee, waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ee sheekh cali darwiish oo markaasi aruurta iyo weliba sidoo kale dadka masaakiinta ah ee la qaybsanaya een, ciidda iyadoona aan ku sugan nahay ee, kulanka shareecada ee bartamaha magaalada jilib hadda ayaa la rabaa in caruurta lacagaha loo qeybiyo ee, bal waaliga ayaan kusoo dhaweynaya insha allah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال إلهي نقع أقبل عيد صومك يا رمضان يا قرآن أخرسك الله نقع أقبل آمين الله نقع أقبل رمضان ما قرته قرآنك يا دعادي يا بريدي يا صلاة الليل الله نقع أقبل إن شاء الله تعالى فرحة عيد أسلو لاقينا يا حقلويد الإنسان soo faraxsanidiin islaamku duceeyaa muslimiinta allaha guuleeye islaamka allaha ciseeyaa gaalada allaha jebiye gaalada allaha jebiye islaamka hor allaha ka yeel baaraka allahu fiikum gadaalbax gadaalbax waa wada helaysaan gadaalbax dhammaanti waa la sida dhammaanti aaw aaw bismillah suga suga kaamiraada kaamiraada كل ولا يصير حلقة هيا بسم الله عيد مبارك وياه تقبل الله منا وكم عيد مبارك كا- كا- كا. هيا فعل فعل فعل فعل فعل سويستا سويستا سويستا هيا فعل فعل فعل كا- كا. هيا الله نقبل يا تقبل الله منا ومنكم تقبل الله منا وكم سوري سوري سب سب سب سب سب عيد واحد عيد واحد تقبل الله منا ومنكم صالح هيا هيا هيا هيا هيا هل مرصف هل مرصف صف صف صف صف صف قدامنا شوف كده شوف دمعت ولا سير دمعت وهي لسه كان كان كان كان نسيب كيسة وقف كان وريها هاي نما كان نظام سنة سيرة نما كان نما كان نظام سكان ما يكون نظام سنة سيرة كوسف كوجي كون نظام سنة سيرة كون سوق سوق سوق كان كان سوق سوق سوق سوق وريها يا يا قاس يا قاس يا قاس صح صح صح صح صح صح هيا هيا هيا تقبل صح صح صح صح صح صح صح شو هذا شو هذا تماتي وهذا تماتي ودي ودي ودي ودي بس بس بس بس بس هذا كثر
waxaan ku sugannahay halka ee, sidaad dareemayso soomaaliyow ee, waxaa een, waaliga ee, wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish uu lacago u qiibinayaa een, caruurta ee, runtii een, iyadoona ee, tani ay qayb ka tahay ee, farxadda munaasabadda ee wilaayadu kala qayb qaadanayso ee, bulshada ku dhaqan ee, degmada jilib ee, runtii ee, dadku aad ay u fara badan yihiin waa boqolaal caruurta qaybahooda kala duwan ee, lacago ayaa la siinaya oo shilin soomaali ah een, waaliga ayaana ugu talagalay oo runtii ee, bulshada kala qayb qaadanayo munaasabadda ciidda Ee, marka waxaanu leenahay taqabal allaahu mina waminkum saalix alacmaal ciid wanaagsan soomaali aad ayuu u mahadsan yahay walaalkeen dhuubow ayuu kaasi ahaa markana waxaan soo dhoweynayaa bashiir muxyidiin abu ayman iyo diyaargarowga ciidda ee wilaayada jubbada hoose bismillaahi raxmaan iraxiim aad baad u mahadsantahay walaalka faysal mahad soomaali ugu horeyn waxaan ummadda islaamka ah gaar ahaan shacabka soomaaliyeed muslimka ah ugu hambalyeynayaa munaasabada ciidulfidri almubaarak ee waxaan leeyahay ummadda gaar ahaan dhegaystayaasha idaacadda islaamiga andalus ee ku sugan gudaha dalka iyo dibadda meel walbo ay joogaan taqabbal allaahu mina wa minkum saalix alacmaal ciid wanaagsan waxaan nafteeda iyo toodaba ku boorinayaa inaan ku dadaalno sidii aan farxadda ula qaybsan lahayn dadka muslimiinta ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga mar kale waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak alle acmaashii khayraadka ahaa ha inaga aqbalo Ee, markan waxa aan soo gaaray bartamaha degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose Ee, faysalow waxaa degmadan ka soconaya diyaargarowgii ugu dambeeyey ee loogu jiro munaasabada ciidulfidri almubaarak oo caawa ay tahay habeenkeedii koowaad maalinta beritana ay tahay maalinta koowaad munaasabada ciidulfidriga waxaan mikrofoonka idaacadda islaamiga andalus la dhex mari doonaa ee, bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan xaafadaha degmada jamaame runtii caawa waxaa la dhihi karaa dadkii ugu badnaa ayaa ka soo baxay magaalada iyagoo ka qayb qaadanaya dabaaldega ee gadaal ayaan ka sheegi doonaa qaabka loo diyaarinayo goobaha ciidda loogu talagalay iyo sidoo kale meelaha ay ka dhac- meelaha ay ka dhacayaan dabaaldega Ee, waa hagaag ee, walaalka markan waxa aan taaganahay bartamaha degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaa soconaya diyaargarowgii ugu dambeeyey dadka ay ugu dabaaldegayaan munaasabadda ciidda oo ah maalinta koowaad ee berito ah ee runtii caawa markii lagu dhawaaqay in ay tahay kowda bisha shawaal maalinta koowaad ee munaasabadda ciidulfidriga waxaa isbedelay guud ahaan shucuurka dadka muslimiinta ee ku dhaqan degmada jamaame waxaan mikrofoonka andalus la dhex mari doonaa qaar ka mid ah ee dadweynaha Ee, marka hore assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ciid wanaagsan ونكسر وعن bal ka waran ee, halka aad joogno iyo caawa waxa ka soconaya ولا البشير وحكو ديه لها عاوة وحاوة دقمة جمام إنان جوغ إنان جوغين و و و ولا يابناي هاي.
إن إن جمام أي سنة أنا نمودا هاي، محاكو.
ويا محايا لي شعورتا بشكو شوال إن معنا بري أي تاي فرحة دي عيدي دبالدقي شعورتي أو أو إسلامي أو ولاية إسلامي دتك كنا ولا شعورتها دي عيالك هواينك رجي دومركي وحجرتكي يضياشي مركي أنفيري إن جمام تاي إنكر شكيا قالش بشيرو Ee, ciidan ka waran maxaa isbedel ah oo ku soo kordhay degmada jamaama waxaa ku soo kordhay dhowr iyo toban sano waxaan aan aragin anagana aan aragna bulshada ay arkin ayaan u soo kordhay maxaa kuu muuqanaya waxaa ii muuqda iftiin badan waxaa ii muuqda maasha allah bulsho badan waxaa ii muuqata qurux badan oo magaalada laga sameeyo oo horumar ah oo ilaahay subxana watacaala kuuma darnaadee oo waqti badan aan rajaynayno hadda noo imaatay maasha allah ee, waxaa soconaya ee, maamulka wilaayada jubbada hoose uu wadaa dabaaldegyo iyo fantasiyo lasoo bandhigi doono ka waran sidaad uga qayb qaadanaysaan waxaan uga qayb qaadanaynaa tii wixii hore waxaan ahaynan oo hadda oo duwan oo ay nagu arki doonaan oo la yaab lehay ayaan ay ay indhahooda indhahooda iyo gacmahooda ay ku arki doonaan ilahay karaan naqdo waa hagaag ee weli waxa aan taagannahay bartamaha degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose halkaas oo caawa dadkii ugu badnaa ay isugu soo baxeen markii lagu dhawaaqay in berito ay tahay maalinta koowaad munaasabadda ciidda waxaan shucuurkooda siin doonaa dhammaan dadweynaha ku nool magaalada sida ay kaga qayb qaadanayaan dabaaldega munaasabadda ciidulfidri ilmubaarak marka hore assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ciid wanaagsan wanaagsan oo wacan ka waran magaalada jamaame iyo caawa waxa ka soconaya magaalada jawaabaca waxaa wiilkii aan arkin cumriga intaan jira afartan iyo todoba sano aan jiraa wiiligii arkin aan arke waxaad ii muuqda isbedel aad iyo aad u weyn maasha allah ilaahay noo ziyaadiyo maxaa ka xusi kartaa waxaan ku xus karaa magaalada isbedel ay noqote isbedel muuqda bulshadii oo ziyaado faraxsan muslimiinta dhan oo faraxsan waxaan ugu baaqaya dadka maga- magaalada jamaama degan oo maqan oo magaalada meelaha kale ka jiraan magaaladooda inay u qurxaato ee u wanaagsanaato inay ku soo biiraan waxtarkooda maasha allah intaas aan ku darsan karaa waa hagaag ee dabaaldega munaasabadda ciidulfidriga waxaa qayb ka ah ee dadka caanka ku ah hidaha iyo dhaqanka ee degan dhulkan xeebta ee ku dhirirsan degmada jamaame ee markan waxaa mid ka mid a waddooyinka ka soo gelaya ee dad u diyaarsan inay ka qayb galaan fantasiyaha oo ah dadkii hidaha iyo dhaqanka caanka ku ahaa ee degmadan jamaame
geelkii alla quraan waay daa'in waa ilaahey lama daaya caaya saas lee waay diintaynu maceed lama daaya caaye diinta dayartaanyaa lu soo duule naalduubsidaa la rabaa diinta laga haleeyo wixii diidna waa diidni ha isku duubnaana dhammaha wadaa digtoonaana gaalada ma arkino dilaanaa dhexeeyo unuga dagaala hereeni dilaanaaga
markan waxaa ila jooga mid ka mid a waxgaradka ee degmada jamaame isaga ayaa inooga warami doona dadka aad daqiiqado ka hor dhegaysateen ee ahaa dadkii ee dharka hidaha iyo dhaqanka xirnaa ee loo diyaariyey inay ka qayb qaataan dabaaldega ciidda Ee, nabadoone assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ciid wanaagsan wanaagsan oo wacan taqabal allahu mina waminkum saalix alacmaal insha allahu tacaala dhammaan waan salaamaynaa muslimiinta ku nool daafaha dunida awalan maasha allah waxa aa arkaysaan oo degaysanaysaan codadka fantusyaha waa bandhigyadii hidaha iyo dhaqanka soomaaliyeed ee gaar ahaan ay u laheed ummadda soomaaliyeed gaar ahaan beesha halkan degan waa waxyaabaa lasoo diyaariyey kaasoo beri ka dhici doona ee, fagaaraha ashahiid biidnillaah sheekh cabdiraxmaan xudeyfa taqabalallah dadka marka ku dhegaysanaya ee wilaayaadka islaamiga ee andalus kaa dhegaysanaya iyo dadka dibadda jooga gaar ahaan dadka u dhashay jamaame maxaa dhihi lahayd nabadoone waxaan u sheegayaa dadka ku nool dunida daafaheeda dacaladeeda ee ku nool adduunka waxaan u sheegaynaa maanta xafladan meeshan ka dhacayso ama filinka aad arki doontaan ama bafantuusyada caawa ka socda degmada jamaame insha allahu tacaala waxaa u malaynaysaa qaabka iyo farxadda ka dhacayso midda maanta dowladda imaaradda islaamiga afghanistan ayaa soo xasuusanaysa xaqiiqda faysalow markan waxaan bartanka ka taaganahay ee degmada waxaa ii muuqanaya mootooyin fara badan iyo gaadiid noocyadooda kala duwan kuwaas oo gaafuureegaya waddooyinka ee degmada jamaame runtii waxay ka qayb qaadanayaan ee farxadda munaasabada ciidulfidriga ee berito ah ee runtii maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxa uu hore u ballanqaaday in labada ragcadood ee salaada ciidda lagu tukanayo musallaha ashahiid sheekh cabdiraxmaan xudeyfe oo aad loo qurxiyey ee musallahan ee waxaa loogu magac daray sheekh cabdiraxmaan xudeyfe allah ka aqbal shahaadadiisa laba qayb ayaa loo diyaariyey qayb waxaa loogu talagalay ragga inay ku tukadaan qaybna waxaa loogu talagalay dumarka ee runtii la- laba albaab ayaa loo sameeyey albaab ragga ee ka galaan iyo albaab dumarka ah ee runtii sidoo kale afartiisa dhinac waxaa lagu xardhay raayaadka tawxiidka oo caddaan iyo madow isugu jira iyo boorar fara badan oo ka tarjumaya munaasabada ciidulfidriga ee ku beegan maalinta berito insha allahu tacaala waxaana reer jamaame iyo dadka degan deegaanada u dhow ee beri la filaya inay soo bandhigaan tartamo aad u xiiso badan oo horey aan looga arag ee magaaladan iyo hareeraheeda waxaana hadda magaalada kusoo qulqulaya dadweynihii ugu badnaa oo doonayay ka qaybgalka fantasiyahan cajiibka ah ee beri ka dhacaya degmada jamaame ee sidoo kale dadkuna ay ka qayb qaadan doonaan waa tahay dhegaystayaal weli barnaamijka ayaannu ku guda jirnaa markanna waxaan idiin soo gudbin doonaa diyaargarowga ciidda iyo magaalada bu'aale cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa noo soo jeedinaya haya bukhaari bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan dhegaystayaasha idaacadda islaamiga andulus meel walbo oo joogtaan waxaanu idin leenahay taqabal allaahu mina waminkum saalix alacmaal caawa waa kowda bisha shawaal ee sanadka waana habeenka koowaad ee ciidulfitri almubaarak oo lagu wado maalinka beri ah in si toosa salaada loo tukado islamarkaasina loo qaato farxadda ciidda guud ahaan wilaayaadka islaamiga ah caawa waxaa ka socda diyaargarow aad u xoogan kaas oo loogu jiro sidii loo qaabili lahaa maalinka weyn ee beri hadda waxaan ku sugannahay degmada bu'aale ee xarunta wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe si la mid ah wilaayaadka kale ayaa diyaargarow xooggan waxaa uga socdaa degmada bu'aale waxaa hadda garabkayga taagan oo ila jooga mid ka mid ah guddiga qabanqaabada ciidda ee degmada bu'aale ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekhanaa soo dhowo marka hore waa dhowahay walaal aad iyo aad ayaan u dhayahay waan ku soo dhowaahay waan u mahad celinayaa idaacadda undus
bal sheekhow waxaad noo faahfaahaysaa hawshii aad qabateen maalmihii ugu dambeeyey oo caawa ay gabagabo u tahay taasoo gogolxaar u ahayd ilaahay subxaana wa tacaala hadduuna gaarsiiyey maalinka beri sidii loo tukan lahaa dadka reer bu'aalena ay u ciidi lahaayeen bismillaah ayaamahan waxaan ku jirnay diyaargarow aad u ballaaran haddaan dhahay walaayada jubbada dhexe gaar ahaan degmadeeda bu'aale diyaargarow aad u weyn ayaa magaalada ka socday isbuucani meelo badan ayaa mataqaana howlo badan laga qabtay oosay tahay bilicda magaalada iyo hadday tahay mataqaanaa musallaha caawa oon taaganahay magaalada bartankeeda ee musallaha maanta aad ayaa loo diyaargaroobay guddigii loo saaray ayaan ka mid ahaa musallaha raayaadkoodisii waa la taagay calamadii way taagan yihiin raayaadkii waa taagan yihiin boorarkii way dhegsan yihiin dhammaan mataqaanaa liilimkii musallaha salaada waa la hagaajiyey wax ka maqan musallaha ma laha dadkuna aad bay ugu diyaargaroobeen farxadduna aad iyo aad ayay u ballaaran tahay mid la soo koobi kara ma aha waayo waa labada ciid ee muslimiinta ay leeyihiin waa kuwan shaaceer islaamkana aad ayaa loo muujiyey meel kastana takbiir ayaa ka socota ilaa insha allah salaadda laga gaaraya takbiirtaasi way soconaysaa hadduu ilaahay noo idmo waa gartay degmada bu'aale ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe markii ugu horreysay ayay ciidan u tahay iyada oo wilaayada jubbooyinka loo kala qaaday laba jubbo islamarkaana degmada bu'aale laga dhigay xarunta wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe bal maxay idinkaga dhigan tahay idinka haddii aad tihiin reer bu'aale
saad og tahayba gobolkan jubbada dhexe gaar ahaan magaalada bu'aale horena way u soo haan jirtay gobol haddana mar labaad ayaa la cusboonaysay oo gobolkii laga dhigay runtii waa magaalo qaadi karta gobolnimada una dhiganta istaraatiijina ah magaalo kastana u jirto mataqaan ama boqol kilomitir ama konton kilomitir magaalooyinka ayada ku herarsan ee hoos yimaada aad bay farxad noogu tahay inaan helno inaan noqono mataqaanaa maqar weyn oo mataqaanaa jubbada dhexe ah wayna u qalantaa waana magaalo istaraatiiji ah oo aan mataqaanaa nooc walba ay qaadi karta wey magaaladan caawa magaalada markii aan soo dhex maraynay zaxmad badan iyo mashquul fara badan ayaa goobaha ganacsiga iyo waddooyinka ka jira bal dadka u sawira caawa xaaladda bu'aale ay ku sugan tahay runtii lama soo koobi karo sawir ahaan dadka farxad aad u ballaaran ayay ku jiraan oo mataqaanaa waa maalmo ay leeyihiin wey ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey nebiga anagana u jideeyey waana si aan caadi ahayn iyo raqba zaa'id ah ayay dadka ku jiraan way dukaamaysanayaan ciidkii bay gadanayaan waa habeenkii u dambeeyey ee gebagabada ahaa meel kasta nalalkii baa ka shidan fagaarihii baa la wada taagan yahay waxaan filayaa caawa ilaa sada dhexe mid laga seexanaya ma aha magaaladan dadku aad bay u wareegayaan aad bayna u dukaamaysanayaan oo mataqaanaa farxad weyn ay u dabaaldegayaan dadka ayaga marka laga soo tago fagaaraha iyo sidaad u soo qurxiseen maxaa kale oo ciidan aa ugu talagasheen degmada bu'aale
waxaan ugu talagalnay waxyaale aad u fara badan oo aan la soo koobi karin haddii ilaah yidhaahdo intii ciidihii hore la qaban jiray in kasii labalaab ayaan ugu talagalnay inaan qaban haddii ilah yidhaahdo jasaak allahu kheyr waa kaaga mahad celinayna fursadda qaaliga ah ee aadna siisay adiga iyo qoyskaagaba waxaan leenahay ciid mubaarak
waa tahay dhegaystayaal markanna waxaan u baaqayaa walaalkeen cabdulqaadir maxamed rabbaani iyo diyaargarowga ciidda ee wilaayada bokool aad baad u mahadsan tahay walaalka faysalow ee wilaayada islaamiga ah ee bakool oo aan haatan kaala soo hadlayo xaqiiqdii waxaa si weyn oga soconaya u diyaargarowga maalinta ciidul fidriga oo berri ku beegan ee iyadoona allah fadligii ee ummadda muslimiinta caalamka islaamka ay si weyn ay ugu dabaaldegayaan maalinkaas farxadeed degmooyinka iyo deegaanada ay ka kooban tahay wilaayada islaamiga ah bakool ayuu diyaargarowga si weyn oga socdaa haddii aan ku horumarno oo kale degmada tieglow mar aan caawa soo dhex marayay magaalada gudaheeda waxa aan la kulmay dadyo aad u fara badan oo isugu soo baxay wadooyinka iyagoo markaa muujinayay dareenka farxadeed ee ciidulfidriga waxaana muuqanaysa shucuur markaa aad dareemayso faysalow in ay aad dadweynuhu kuu soo jeedanayaan farxadda ka muuqata dadka iyo sida ay isu macaanaqaynayaan mar aan magaalada soo dhex maray oo kale waxa aan la soo kulmay caruur fara badan oo markaa si raxanraxan ah magaalada u socda sidoo kale waxaad arkaysaa gaadiid fara badan oo wadooyinka markaa isaga gooshaya oo markaa muujinaya dareenka farxadeed ee markaa ciidulfidriga allah ayaa ku mahadsan oo ina soo gaarsiiyey habeenkan aadka u qiimaha badan habeenkan farxadeed oo ay ummadda muslimiinta caalamka u dabaaldegayaan ama ay markaa ugu diyaargaroobayaan maalinka ciidulfidriga oo maalinta beri ah masaajidda ayaa takbiirta si weyn markaa looga qaaday degmada tieglow oo keliya ma ahan halka sida weyn markaa uu uga socdo diyaargarowga maalinta markaa ciidda ee beri ku beegan deegaanada ceel garas buurdhuxulle iyo sidoo kale garas weyne ceel ansaar degmada rabdhuure iyo deegaanada hoos yimaada dhammaan waxaa la dhihi karaa gobolka oo idil wilaayada islaamiga ah bakool in si weyn looga ciidayo in si weyn marka loogu diyaar garoobayo maalinta ciidda ah ee beri ku beegan marka faysal ummadda muslimiinta waxaan leenahay taqabal allahu mina wa minkum saalixa alacmaal sidoo kale iyaynan ka tegin walaalaheen muslimiinta reer falastiin ee la kulmaya tacadiyaadka kala duwan ee kaga imaanaya cadowga yuhuudda ee sahaayanada ah allah cadowgaas waxaan oga baryaynaa walaalaheen muslimiinta ah ee dhibaatooyinka kala duwan la kulmaya inuu dhibkooda iyo dhibaatada ay cadowgaas kala kulmayaan inuu ajar iyo dembi dhaaf ilaahay uga dhigo shuhadadoodana ilaahay u aqbalo dhaawacyadoodana ilaahay inuu bogsiiyo halka cadowgana aan leenahay harkiina iyo sidoo kale halka aad ku nasan doontaan ama halka uu hooyigiina ahaan doono aynu leenahay waa naarta jahannamo insha allahu tacaala adduunyana ciqaab ma ka bixi doonaan ciqaabta ku socotana insha allahu tacaala sideeda ayay ugu soconaysaa ilaahayow muslimiinta meel kastoy joogaan u gargaar ilaahu mujaahidiinta garabsii ilaahayow cadowga yuhuudda nasaarada iyo sahayanada ilaahayow labadaas cadowba jabi ummadda muslimiinta dhibaato ayay ku hayaan ilaahow ummadaada qawiye ugu dambeyntii faysalow bahdeenna alandalus iyo sidoo kale maamulkeenna iyo dhammaan hogaanka jihaadka iyo sidoo kale umrada muslimiinta waxaynu leenahay taqabal allahu mina wa minkum saalixa alacmaal farxad aynu ku wada cidno insha allah waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkeena faafreebka wararka ayaana ku guda jirnaa qeybaha dambe ee barnaamijkana waynu isla soo gaarnay markana wilaayada islaamiga hiiraan ayaa deegaanada cabariga wilaayadaasi ka hirgelisay kanaal biyood iyo biyoxireen kuwaas oo laga kala sameeyey deegaanada booco iyo nuurfanax kelimaad kala duwan ayaa laga jeediyey munaasabadii mashruucaasi lagu hagaajinayey ugu horeyn waxaa idiin soo gudbin doonaa nabadoonka guud ee beesha xawaad leh nabadoon cabdiraxmaan xiirey oo hadal kooban munaasabadaasi ka jeediyey bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah calaa arsafil almursaliin amaa bacdu ilaahay baa mahadle subxaana watacaala ilaahay baa mahad ballaarona soo koobi karin ee u sugnaatay alxamdu lilahi rabbilcaalamiin baan leenahay allah isuu kaana keenay galabta xafladan oo aan isugu nimid kanaalkan laga sameeyey meel ka mida webiga shabeelle qaybta hiiraan weliba qaybta bari oo ay sameeyeen oy maal iyo maskaxba geliyeen beel xawaalle ka mida beelweynta xawaalle haddii lagu soo noqdana beesha xasan maxamed saas maaha waxaan leenahay ilahay baa mahadle ayaguna waa mahadsan yihiin intaa kadib waxay ergo u dirsadeen xarakatu mujaahidiin ayagoon walaal kala qabin oon dowlad kale lahayn oon ahal kale lahayn waana la soo saacido waxa soo saaciday oo soo xusay oo soo xusuustay oo fariintan hadda la wareejina ama la wareejiya usoo diray maktabka fatahaadda biyaha ee xarakatu mujaahidiin waa ku mahadsan yihiin ilaahay ka abaalmariyo waa u mahad celinaynaa mahad ballaaranoo la soo koobi karin baanu celinaynaa mid kalanu celinaynaa waa mahadsan yihiin annagana ilaahay hanaga dhigo ku nafac uga soo baxo ku manafaacadsada dadka kale oo bulshadaan wax ku leenahay ha soo raacano sida nimankan ha yeelaano ha la isku daydo ha la tacbado ha laga maarmo bar- baryo shisheeye beenta gaaladu ay dhoodhoobayso iyo kaararka inta maalin la isisiyo maalina naagtaada la sawiraa maalina wiilkaaga waxaa dana kadib la isaga tegaa oo gacan aadane ama ibni aadam wax kuma jiraan ilaahay gacantiisa wax ku jiraan ha loo soo baryo ha loo soo shaqo tago haddii laga soo noqdaan islaamka ha lagu soo cararo iyo dowladda islaamiga ah waxaan leenahay isaas ku soo dhowaada ku soo dayda raggan annagana waxaan leenahay waa mahadsan tihiin haddanaad mahadsan tihiin waxaan leenahay ducaan idiin agnahay waan idiin ducaynaynaa xaragada ilaahay raajiyo ilaahay ha ka dhigo dowladdii degta oo qaarad ka qaarad gaarta allah ka dhigo dowladdii xasisa oo shacabkeeda iyo dadkeeda tar yeesha oo wax tarta oo tagaadaan u waayno talo u waayan allah ka dhigo cadowga ku soo gol hiigtana allah ka jibiyo nuskaan gaalada allah ku rido islaamkana allah nagey islaamkana hor allah u qaado gaalada allah nusqaamiyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahadin leeyahay xarakada mujaahidiin oo u sarreeyo axmed cumar abi cubeyd amiirkeena guud xafidullah waxaan leenahay soo dhowaada magacoodii maslaxadooda allah raajiyo annaga la- lagu anfaco intaasaan kusoo dhaweynaya warkeyga kusoo koobaya wabillahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa tahay markana waa qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka hiiraan oo arrinkaa bogaadinaya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ولا ريال إلهي باهرت مهد إسكاله إلهي نسينا مين كي سفرا بدن وحل سكوب كرئيسنا هين نعمة الإسلام والإيمان والأمن إلى لساء يا مهدله نعمة إلهي وحل سوكو بكرا مد موقت مد غرسون انتبا إلهي آية القرآن وحو كله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعمة إلهي نسي وحل سوكو بكرا مهن ولا لا يعني نعمة إلهي نسي وكو يعني كل تبغات إلهي نقدقو انت هدي بديت وحن أم هذا علينا ولاية قول كثيران هندي هير قول تاي هندي هير دقمة تايبا aan gogosha u dhignayna soo booqatay noo timiday ayadana wajazaakum allahu khayran ayaan leynahay intaas kadib walaalayaal meeshaan kulankan aan iskugu nimiday oo wanaagga badan oo ah watacaawanow cala albiri wataqwa ah ilaahayna waafajiya ayaa horta mahad iskale midda kale ee, waxaan malaynaa koleytaba annakaa walaayada gobolka u yeeranay xaragadan annakaa ciidaan u dirnay ayadaa noo timiday Ee, baahi koleytaba een haysay ayaan koleytaba aan ugu diranay Ee, markay ay noo timiday ee, waxa u yeertayna waxaa waaye koleytaba beesha xasan maxamed odayaasha beesha xasan maxamed ee, dhibaatadii kanaalka ka qabatay ujeedku sidaas ayuu ahaa ayadana waa noo soo gurmatay waa noo timiday Ee, wixii da koleytaba karaankooda ay noo keeneen lacag laba kun oo doolar oo kaalmahay noo keeneen annaguna intii aan qabsan karna waa qabanay wixii ka dhimana haddana waxaan rajaynaynaa inay haddana noo dhammaystiraan waan rajaynaynaa taas waa ku rajo weynahay intaas ayaa meeshaan ku kulantay waxaan marka u mahad celinaynaa wajazaakum allahu aan khayr aan leen- aan leynahay Ee, guddiga eh, mas- eh, masiibooyinka oo ah, koleytaba walaayada gobolka ay u dirtay oo noo soo dhiibay xoogagaas yani koleytaba lagacyakana waan u mahad celinaynaa wajazaakum allahu khayran ayaan leenahay waxaan rabnaa marka ilaahay baa mahad iskale ummadda islaamka waxaan u sheegaynaa ee, wax la qabsado ninkii wax qabso ka- ee, ninkii wax qabsado ayaa ummadda islaamkuna wax u qabanayaa anagu maanta islaam kale ku tiirsannahay ma jiro dowladda islaamka ayaa ku tiirsannahay ayadaan wax weydiisanaynaa ayadaa madaxdayni ah intay haddana kolta- koleytabana kartana ee, ee, noo kaalmay kartana waa noo kaalmaysid haddana wixii dhamman waa ka sugaynaa intaas ayaan kusoo gabagabaynay wajazaakum allahu khayran wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعد واني إلى أيام هذه السكالة سبحانه وتعالى نغدي كدد مسلمين أه آه، حفلدان أن تاغنها مناسبة وأمد كسابسا سمينتي أما ضياع تركي كلي دحتال إلهي باشا حسن محمد كليgaas oo duuq ahay waa yeel noqday markii la sameeyey muddo laga jooga hadda lixdan iyo saddex sano ka hor keligan samayntiisa markii hore beesha ayaa iska laheyd markii uu duqoobay kadib haddana beesha ayaa iska warsatay iyadoo kaashanayso walaayada islaamiga ee gobolka ama heer degmo ama heer gobol iyaguna waana soo ajiibeen waana noo yimideen nagala soo qayb qaateen dhammaan waxaan u mahadcelinaa alla subxaana wa tacaala uma walaayada islaamiga ah iyo dadkii muslimiinta ahay ee ka tirsanay beesha xasan maxamed ee bixiyey dhigay walaayadu bixisa mogay dhiga kale ee ganacsatada beesha xasan maxamed ee gudaha joogta waxay bixiyeen qarashka dhig ka mid ah walaalayaal waxaad la baxdeen oo wanaagahay oo nabigu noo sheegay sala allahu calayhi wasalam uu yidhi qofku markuu dhinto saddex shay ayaa anfacayo mid ka mida waayo waatan sadaqo jaari ah iyo cilmi oo dadka la baro oo lagu intifaacayo wala saalix hantidii laydiga qaaday oo laydigu yaboohay oo aad gashanayseen keliga dhaxtaal waatan sidaana loo sameeyey labadan keliya ka baxayo keligaana ujeediin wuxuu waraabiyaa dhul aad u weyn inta wuxuu tagaa uu soohin leeyahay dhagaxixoor keliga dhagaxixoor ee tuulada dhagaxixoor taga ayuu biyaha geeyaa waa dhanka koofureed ugu dambeyna dhegaystayaal waxaa idinku soo maqan weliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abuunabhaan oo kelimad kooban halkaa ka sheegay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أولا الله سبحانه وتعالى يا مهد إسكاله كلن كان قيمها بدن يسئمات كأنه إلهي بان أقوم هذا علينا نسيان نسورة قليل وحان كجرنا مالمه يقدم بيسي بشي بركة سنة رمضان الله سبحانه وتعالى وحان ويدي سننا إن ونقا أقبلوا عبادة اللي سو سميي intaa kadib booqashadeenna iyo safarkeenna maanta wuxuu ahaa waxaan soo booqannay walaalaha reer booco gaar ahaan walaalaha jifada xasan maxamed oo iskudayga qiimaha badan oo aan goobjooga u wada ahayn gaar ahaan kanaalkii dhaxtaal oo ay ka wada qayb qaateen ayaga iyo wilaayadu iskala qayb qaateen inaan isla aragno idinku tashjiicinno baan idinkugu nimid sida oo kale walaalaha reer nuur fanax ayaguna iskudaygoodii wanaagsanaa oo ay ku sameeyeen biixireenkii togi weynaa ee meesha la yidhaahda nuur fanax marayey toggaasoo ay ku waraabaan dhul badan uu ku waraabo oo beero ah taqriiban dhul masaafo aada u dheer ah inaan idinkala qayb qaadanno ee idinkugu tahniyadayno iskudaygiinni iyo hawsha aad qabateen booqashada wilaayada intaasa asal u ah sida markaa u wada jeedaan kanaalka dhaxtaal oo dadka ikhyaarta ah oo waxgaradka ah oo culimo leh oo dhaqan leh oo ganacsato leh ay isku dayeen oo ay sameeyeen waa kanaalkaas hadda baxsan halka kilomitir looguna talagalay inuu waraabiyo dhul badan dad badanna ay ka faa'iidaystaan waa iskuday aad u qiimo badan annagu adduunyadeenna iyo diinteenna labadaba ka shaqaynteeda annagana laka rabaa ilaahay subxana watacala dhulkan annagu khulafo nooga dhigay in diinteenna aan hagaagsanno towxiidkeenna aan toosinno dacwada iyo khayrka aan ka shaqayno cadowga ilaahay oo shareeca la dirarka aan la xisaabtanno xaggana adduunyadeenna aan ka shaqayno bay tusaale u tahay waana sidaan sida la rabo dadka muslimiinta ah dad gacmaha hoorsada oo cadowgooda u baahan inaysan noqon dad isku filnaado ayaga isku tashta inay noqdaan marka si guud labadiinna qayboodba waa idinkaga mahadcelinayna waxqabadkiinna iskudaygiinna cadowga ilaahay kuma faraxsana waxa aan samaynay hawsha aad qabateen ma ay jeclo waxay rabaan inaad gacmaha hoorsataan waxaad rabtaa waxay rabaan in aan noqonno dad ayaga u baahan annagana waxaan rabnaa dad ilaahay ku xihan inaan noqonno bacdallaahina ayaga isku tashta fahamkooda islaannimo dadnimo ee ku tashta dhulkooda macdanta iyo khayrka ku jira maalo webigooda ka shaqaysto ilaahay idinkii dunyadooda dhaqdo beerahooda fasho waxaan rabnaa dad ganacsada inaan noqonno isku filnaada cadowgeennana aan iska dhicinno adduunyadeedana aan dhaqanno marka reer booco waa aragnaa waxqabadkiinna dadaalkiinna iyo juhdiga aad bixiseen waan idinkaga mahad celinaynaa ilaahay subxaana watacala ha idan barakeeyo walaalaha kale oo wilaayada degan oo khaasatan dadka maantay ku nool webi shabeelle wilaayada islaamiga hiiraan waxaan ku boorinaynaa in ay ugu daydaan walaalahood wanaagga ay sameeyeen iskudayga qiimaha badan kanaalka weyniga badan oo labada farood isgarab socoto ah dhulka weyniga badanoo waasicaana waraabinaya haddana aad arkaysaan iskudayga dadka ay samaynayaan iyo qaabka ay u abaabulan yihiin qof walba beertiisii iyo si uu kanaalka ugu faa'iidaysto aada u jeedaan waxaan rabnaa in aad ugu dayataan walaalihii sidaa oo kalena qolo walba ay u noolaysato dhulkeeda si ay ugu maaranto cadowgeeda iyo cid ayaga aan waxba u haynin waan idinkaga mahad celinaynaa walaalihiin guddiga maaraynta musiibooyinka ee xaragta shabaal mujaahidiin waxay idinkugu talagaleen inay hadda idinku kaalmeeyaan lacag laba kun oo doolar ah wilaayaday idiin soo mariyeen ayadana waa idinku wareejinaynaa insha allahu tacaala waxaan rabnaa in inta dhidhiman oo hadda haddee nooma muuqato oo meesha baraagta iyo meeshaan haddii buundada yarta la saaraya iyo intaana inuu dhammaystirmo keligana lagu nafciyo dadkana lagu booriya inay tacbadaan waxa ay tacbanayaana ay noqoto waxa kaydsamaya intaana waa idiin dardaarmaynaa aad baadna u mahadsantihin jazaakumullaahu khayran reer booco khaasatan jifada aan walaalaha nahay ee xasan maxamed ee ka tirsan beesha cabdalle ee sida oo kale dhuhushan weyniga badan oo aad arkaysaan deed oo qof walba uu garanay nuur fanax oo masaafada ay dhan tahay dee qof walba biliceeda uu u jeedo biyaha tirada badan oo bariga ka imaanaya buuraha ku yaallo ayaa iskudayga uu ahaa horeyna u jiri jiray laakiin fatahaadihii ugu dambeeyey ay baabi'iyeen ee ragga ay khiyaarta ah iyagana oo ku talagalkaas iyo abaabulka noocaana keenay waa aad mahadsantihiin maantana guushi waa muuqataayo togi waa xiran yahay waa kaasaa biyahan hadda socdo intaa leeg waxay aadayeen webigay isaga shubayeen muxuu ahaa webi shabeelle haddana waxaa ku nafcinaya oo lagu tacbi doonaa dhul masaafadiisu ay dhan tahay ee shan iyo toban lix iyo toban kilomitir ah ayaa ummaddii ku noolayd oo beeraha ku lahayd bay ku nafcin doonaan insha allahu tacaala ilaahayna waxaan weydiisanaynaa roob fiican oo daawo ah oo dadkii dunyadaba u roon ilaahay inuu siiyo isku dayigiina reer nuurfanaxo waa aad ku mahadsantihiin waana idinkaga mahad celinaynaa adinkana ilaahay subxaana wa tacaala talada ha idiin toosiyo Ee, waana wax mudan dadka muslimiinta ee soomaaliyeed in lagu wada baraarugo biyaha iska qulqulaya oo webiyada ama jubba ha noqdo ama kanshabeelle ha noqdee biyaha qulqulaya sidaan oo kale in looga faa'iidaysto hadda waad arkaysaan meeshaan waxa galay waa nisbe aad u yar haddii si loo fiirsho markii loo fiirsho dadnimadeenna iyo dunyadeenna xoolo tiro badan ma ah waxa meesha galay waxa laga faa'idi doonana waa wax aad u weyn in eh, biyaha iska socdo oo ku dareeya webiyada inaan ka faa'iidaysanno dadkan dadkeenna muslimiinta ay ku baraarugaanna si gaara dadka soomaaliyeedna waxa weeye waa boorinaynaa adinkana isku daygiina waa idinkaga mahad celinayna jazaakum allahu khayran sida oo kale adinkana walaalihiin guddiga maaraynta musiibooyinka waxay idinkugu talagaleen kaalmo ahaan inay idinku kabaan ee lacag kun iyo shan boqol oo doolar ah oo aad u kaalmaysanaysaan waxqabadkiinni ilaahay adinkana ajrigiinna ha badiyo biyo daawahoo dadku ay ku nafciyaanna ilaahay hana siiyo kulligiinna aad baa u mahadsantihiin jazaakum allahu khayran waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala sida haddaba muuqata iskudaygaas inuu noqdo mid ku fida guud ahaan wilaayada gaar ahaan dadka webiga shabeelle degan baan rajaynaynaa insha allahu tacaala waxaana diyaar u noqonaynaa ee, in awooddeenna iyo juhuuddeenna aan gelinno diinteenna ay nambar wal noo noqoto marka labaadna adduunyadeenna ka shaqaysanno waan idin mahad celina jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum wabillahi towfiq waa hagaag dhegaystayaal guud ahaana intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynaynaa faafreebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balana inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu